alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed alxadiisu altaasic walcishruun kani waa xadiiskii sagaal iyo labaatanaad oo ka mida axaadiista jawaamicda xaqu lmuslimi cala almuslim can abi hurayrata radia allaahu canh muslim waxa uu saxiixiisa ku soo wariyey isagoo abu hurayre ka warinaya ilaa raalliha ka noqda abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay xaqu lmuslimi cala almuslimi sittun muslimku xaquu ku leeyahay muslimka kale waa lix qiila maa hunna yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi maxay yihiin xuquuqdaasi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam qaala idaa laqiitahu fasallim calayh wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaad la kulanto muslimka fasallim calayhi salaam wa assalaamu calaykum dheh wa idaa dacaaka faajibhu markuu kuu yeedhana oo casuumad kuugu yeedhana ajiib oo aqbal oo raac wa ida istansaxaka fansax lahu markuu kaa nasteexo dalbo oo nasteexo ku weydiistooo ku yidhaahdo ila tali fansax lahu u nasteexeeyoo la tali wa idaa catasa faxamida allaaha fashammitah markuu hindhiso faxamida allaaha dabeedna uu ilaahay mahadiyo oo alxamdu lilaahi uu yidhaahdo ama alxamdu lilaahi calaa kulli xaal uu yidhaahdo fashammithu yacnii kaga farxi bimacnaa u ducee oo waxaad ugu ducaysaa yarxamuka allaah wa idaa marida markuu bukoodo facudhu soo booqo wa idaa maata markuu dhintana fatbachu raac oo janaasadiisa raac rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani waxa uu sheegayaa muslimiintu xuquuqday isku leeyihiin ayuu xadiiskani sheegayaa marka muslim kasta muslimka kale wuxuu ku leeyahay xuquuqdan marka xaqu lmuslimi cala almuslim waxaa looga jeedaa kullu muslim inuu muslimka kale xuquuqdaa ku leeyahay baa looga jeedaa haddii la yidhaahdo oo sawta soo aroortay in dadka fasaqada ah ay dhici karto in laga hijroodo xaaladda maslaxa ku jirto ahlubidacana sawta in laga hijroodo adillo loo hayo oo ay soo aroortay haddii la yidhahdo muslim kasta muslimka kale xuquuqdaa waa ku leeyahay ruuxii faasiqa ahaa ama ruuxii mubtadica ahaana la ogsoon yahay inuu muslim yahay say isu waafaqaysaa jawaabteedu waxa weeye ashyaadaasi waa ashyaa mustasnaad oo laga soo reebaayo weeye laakiin asaalatan xuquuqda caynkaasa inay isku leeyihiin waa sidaa asalku yahay waa sidaa asalku yahay waana tii xadiiskii ay ku soo aroortay ee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alqadariyatu majuusu hadihi alummah in mariduu falaa tacuuduuhum xadiiskanna wuxuu sheegay wa idaa marida facudhu qadariyadana culammadu waxay yidhaahdeen xukunkaasi uu nebigu sheegay kuma gaar ahaa kuwa qadariyadee gaaloobay ilaa hadduu cilmiga ilaahay qadarigu inkiro waa gaaloobaya waatuu imaamu shaafici waghayruhu ay yidhaahdeen khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu waxaa kula doodaan qolada qadariyada ee qadarka diidaysa cilmiga ilaahay waxaad tidhaahdaan ilaahay ashyaada ma ogaa intayna dhicin ka hor fain aqaruu khusimuu hadday qiraan waa laga haalib noqonaya oo maraatibta kale qadarkana inay qiraan baa laasimaysa wa ilaa kafaruu haddii kalena waa gaaloobayaan oo cilmiga ilaahay ay dafiraan marka xukunkanna waa caam alqadariyatu majuusu hadihi alummah in mariduu falaa tacuuduuhum wa in maatuu falaa taxduruu janaasatahum ahlucilmiga qaarkoodna xadiiska waa quweeyey marka asal ahaan qof kasta oo muslimin qofka kale muslimka ah xuquuq buu ku leeyahay xadiiskani lix xaq buu sheegay xaqa koowaad waxa weeye markaad la kulanto salaam idaa laqiitahu fasallim calayh yacnii kii la garanaayey iyo kii aan la garanaynba xadiisku caam buu ku yahay yacnii muslim kasta in la salaamo xadiis baa waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam assalaamu calaa man carafta waman lam tacrif inay maxmuud tahay oo fiican tahay inaad salaamto kaad garanayso iyo kaanad garanayn mid walba xadiis kalena wuxuu sheegayaa in nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay assalaamu cala almacrifa salaanta cidda la garanaya uun la salaamo oo ruuxaan la garanayn aan la salaamin calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay baa nebigu sala allahu alayh wasalam ku sheegay marka idaa laqiitahu fasallim calayh salaamtaas la salaamayo waxay culammadu yidhaahdeen waa sunne mu'akkada ah oo la adkeeyey waa sunno mu'akkada oo la adkeeyey weeye in la salaama salaamtaasna waxay ka qayb qaadanaysaa jacaylka la isjeclaanayo xadiis nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam saxiixa waaladii nafsii biyadih laa tadkhulu aljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa tadkhulu aljannata xataa tu'minuu ma gelaysaan jannada ilaa aad rumaysaan rumaynna maysaan ilaa aad isjeclaataan bimacnaa iimaankii kaamilka ahaa lama imanaysaan ilaa isjeclaataan oo ilaahay dartii isku jeclaataan lafdiga xadiidka laa tadkhulu aljannata xataa tu'minuu iyo wakada walaa tu'minu xataa taxaabbuu siiqada ha u qaadan inay nahyi tahay weliba sida mashhuurka ah nuunka inaan la isbaatin baa mashhuura oo laa tadkhulu aljannata la yidhaahdo walaa tu'minu xataa taxaabbuu marka nahyi ma aha laadaasi waa naafiya naahiye ma aha waa naafiya ee naahiye ma aha haddii haddaba la yidhaahdo hadday naafiyatoo naahiye aynay ahayn maxaa nuunkii loo jaray jawaabtu waxay tahay ay culammadu kaga jawaabeen yacni calaa sabiili nudra ayaa waxa dhacdaa nuunka in la jaro biduuni jaazimin walaa naasib iyadoo weliba nuunulwiqaayana aanu la kulmin nuunulwiqaayana iyadaanu la kulminoo nii aynay raacin in la gooyaa nuunka biduuni jaazimin walaa naasib qiyaasi ma ahe waa shaad laakiin nii hadday raacdo in la gooyaa waa bannaan tahay qiyaasan bay u bannaan tahay waa mas'alo ay ahlucilmigu ka hadlaan oo macruufa wey marka almuhim tan waxa weeye nuunka waxaa loo jaray calaa sabiili shuduud baa loo jaray waa shaadnimay ku sugantahay ee qiyaasi ma ah marka xadiisku wuxuu sheegayaa walaa tu'minuu xataa taxaabbuu ma idin tusiyaa afalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum wax haddaad samaysaan aa isku jeclaanaysaan ma idin tusiyaa afshu salaama baynakum faafiya salaamta dhexdiinna ku faafiya bimacnaa taasaa idiin sababaysa inaad isjeclaataan baa macnuhu dhacaya marka waxay ka mid tahay waxyaalaha jacaylkay muslimiintu isjeclaadaan waxyaalaha sababayay ka mid tahay salaamtaa laysi salaamay salaamta la sheegayana waa salaamtii sharciga ahayd ma nabadba iyo maxaa ku barideen iyo maxaa ku waabariisateen iyo yaa taas ma aha salaamta sharcigu ammaanayo ama boorinayo waa assalaamu calaykum waa salaamtaa ducada ah ee magaca ilaahay la ysku salaamayo ruuxii marka la salaamo waxaa waajiba salaamtii inuu ka radiyo oo ama qadarkii lagu salaamay in la mida ku salaamo ugu celiyo ama siyaado ka wanaagsan ku daro wa idaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka qadarkii qadar la eeg inuu salaamta ugu celiyaa waa waajib inuu ka badiyo oo ziyaado ku daraana oo si ka wanaag badan uu ugu jawaabo ugu celiyaana waa afdal waa sida fadliga badan wa idaa dacaaka fa ajibhu markuu kuu yeedho casuumad kuugu yeedho ajiib waxaa laga reebayaa casuumaddaa markuu kuugu yeedho haddii casuumaddii wax munkaraadi ku dhex sugan yihiin oo munkaraad ay ka muuqdaan yada lama ajiibaayo xaalka noocaasa waa laga reebayaa waxaanay noqonaysaa munkarkaas haddii tegista uu tago aanu ku zuulayn oo isagu aanu beddeli karaynin cudurdaaru kaga maqnaado ayay u noqonaysa laakiin hadduu tago hadduu munkarkaa zuulin karaayo oo isaga aawadii munkarkaasi ku tegaayo waa inuu munkarkaa zuuliyaa oo labada waajibba gutaa man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih iyo waajibka kale ah wa idaa dacaaka faajibhu culammada qaar waxay ku xambaareen casuumad kasta oo ruuxu ugu yeedho muslimka ahi ruuxa kale muslimka ah inuu ajiibaa inay waajib ku tahay oo cumuum bay ku xambaareen bacdu ahlicilmina waxay ku gaar yeeleen casuumaddii arooskay ku gaar yeeleen weliimata alcursi laakiin sida saxiixa ah waa inaynay ku gaar ahayn waayo xadiisku waa caam haba ahaato welimatulcursi ta ugu sii adayga badane wa ida istansaxaka fansax lahu hadduu kaa nasteexa dalba oo tala ku weydiiyo la tali yacnii sida u doorka roon u tilmaan waxba ha ka hakran naseexada hadduu nasteexo weydiiyo waajib waxa ah inuu u nasteexeeya waajiba waa inaanu waxba ka hakran sida uu isleeyahay waa ugu fiican tahay xagga diin ahaan iyo adduunya ahaanba waa inuu u sheegaa oo sidaa u tilmaamaa haddii kale waajibkii ma gudan nasteexada inuu u nasteexeeyo iyadaanu ruuxu ka nasteexa dalbin inuu u nasteexeeyaa waa sunne laakiin markuu ka nasteexo dalbo inuu u nasteexeeyaa oo sida saxdaa u sheegaa hadduu cid kala tashado xaq kaga tacalluqo waa inuu markaa xaqiiqada u sheegaayo u nasteexeeya masalan ruux baa waxa uu doonay ruux inuu calaaqo bimacnaa inuu baayac mushtar ama wax ay wada galaan dabeedna cid buu kala shawray oo yidhi hebel adaa yaqaana iiga warran waxaanu doonaynaa tijaaro inaan wada samayne sifooyin aan fiicnayn hadduu ku yaqaanno waa inaanu ka qarin waa inuu u sheegaa haddii kale waxay noqonaysaa inuu markaa ku sameeyey yacni kedin inuu ku sameeyey oo qishyo khiyaano ku sameeyey hadduu geesta wanaagsanuun ka tuso ou yidhaahdo maasha allah waa nin noocayo noocana sifooyin xun aan lagula heshiin karinna waa ku ogyahay oo kale dabeedna uma sheegin ruuxa noocaasa wuxuu ku sameeyey khiyaana marka mid u bannaan taasi maaha inuu saa sameeyo masalan nin baa inan ka doonay reer reerkaas iyagu ma yaqaaniin way u waraysi tageen hebel oo yaqaana ayay dabeedna weydiiyeen waxay ku yidhahdeen hebel baa inanna weydiistay ee hebel nooga warran waajib waxa ku ah inuu u nasteexeeyo waanu waxba ka hakran in hadduu ku og yahay iinta ama ha ku qaataan ama ha ku diidaana intii waa inuu sheegaa wanaaggiisii markuu sheego inta waa inuu sheegaa weliba laasim kuma aha inuu markaa tafaasiisha wanaaggiisa inuu sheegaa laasim kuma aha nabiga sala allahu alayh wasalam faatima binti qays ayaa waxay ku tidhi nabiga sala allahu alayh wasalam laba nin baa ii khidbeeyey oo guur ila soo qaaday faatima odhanays mid waa mucaawiye midna waa abuljahmi nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam amaa mucaawiyatu fasucluukun laa maala lah wa amaa abuljahmi fadaraabun linnisaa'i laa yadacu casaahu can caatiqih wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ninka mucaawiye la yidhahdo waa faqiir oo xoole ma leh wax kale uma raacin sidan iyo sidan iyo sidan buu yahay oo waxan iyo waxan iyo waxan buu ku wanaagsan yahay ma tiixin mana sheegin intii unbuu u sheegay ama ha ku qaadato ama ha kaga tagto amaa mucaawiyatu fa sucluukun laa maala lah wa ama abuljahmi ninka abuljahmi la yidhaahdo miyaa fa daraabun linnisaa'i waa nin dumarka u dilis badan oo u garaacis badan laa yadacu casaahu can caatiqih ushiisa degtiisa kama dhigo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen laa yadacu casaahu can caatiqih waa kinaayatun can kasrati alasfaar inuu safarre badan yahay baa laga kinaayoonayaa bay culamada qaar yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen macnihii hore ayay sii sheegaysaa oo wuxuu tilmaamayaa inuu waxa weeye dee qaartiisuun sito almuhim nebigu sala allahu alayh wasalam waa u naseexeeyey oo faatimo wuxuu u sheegay faatima binti qays yacnii labada nin ee u khidbeeyey faatimo labada mid waliba intuu leeyahay buu u sheegay marka waa nasiixa ruux hadduu doonaayo masalan inuu baayac mushtaroo kale ku kaco ou yidhahdo makaasaan sameeyaa ma noocaasaan yacni markaa sameeyaa mise noocaa ka aslaxa u ahee u sii fiican hadduu ka talo weydiiyo waa inuu kula taliyaa haddii kee aslaxa u ahaa aanu kula talinin walow kan kale markaa haba noqoto miduu ka faa'iidayee oo aslaxii uu is yidhaahdo adigu ha dhow aad markaa is adigu samaysid dee wuxuu ku sameeyey khiyaana maa nasaxa lahu uma nasteexayn uma nasteexayn laba habloodoo labadaba uu garanayuu kala tashado uu yidhi war niyo guur baan doonayaae labadaa hablood iyomaa markaa fiican oo yacni ansab sii ah inaan guursado ta ansabta sii ahee aslaxa ah ee si walba sii fiican inuu kula taliyaa oo ugu naseexeeyaa waajib bay ku noqonaysa haddii kale khiyaamay noqonaysa hadduu ta kale u tilmaamo oo uu yidhaahdo taasaa kuu fiican wahaakada fansax lahu ficilka nasaxa yansaxu waxay ka mid tahay afcaasha marna laam ku gudubta oo mafcuulka ku gaadha marna ee toos u gudubta tatacaddaa walaa tatacaddaa mar mutacaddi bay noqotaay oo mafcuulkay toos ugu tallowdaa marna laam bay ku gudubtaa labadana waxaa afsaxoo fasaaxo badan in laam lagu gudbiyaa fasaaxo badan saas aawadeed qur'aankana waxay ku timi iyadoo laam lagu gudbinayo walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum ansaxakum lama odhan ansaxa lakum sidaasi waa sida afsaxa ah xadiiskuna sidii afsaxa ahayd buu ku yimi oo laam in lagu gudbiyo ila sidaasaa afsax ahayde ayuu ku yimi sheekh albaani baa mar wuxuu isticmaalay nasaxa lahu waxaan filayaa inay ahayd saxiixulkalimi tayibka muqadimadiisa inay ahayd baa laga yaabaa ama kelimu tayibka takhriijkiisa muqadimadiisa labada mid markaasaa midbaa wuxuu ku qoray kitaab sheekh albaani luqada daciif buu ku yahay eega bal hadda nasaxa lahu buu yidhi nasaxahu ma odhan yaa tuu ku inkirayo shiikhu inuu isticmaalay oo dacfu luqa uu ku sheegayaana waa sida afsaxaba ah ee qur'aankaba ku soo aroortay an ansaxa lakum wuxuu rabaa laamka maxaa loo keenay toos maa loo gaadhsiiyey yaa dadka qaarkoodoo culammada waaweyn isku taara waxay uga gol leeyihiin markaa shuhro iyo caannimo inay helaan yacni hawo iyo wax la mida inay markaa ku sugan tahay oo yacni markaa ay doonayaan muctaqad ahaan ama manhaj ahaan markay culammada ay khilaafeen ay doonayaan inay iska radiyaan ama tacaqubaan ama ay ku caanbaxaan saasaa muraadkoodu markaa uu yahay dadka qaarkood kan markaa tacaqubayana noocaasu ahaa markaa sidii fasiixa ahayd baa shiikhu isticmaalay wax lagu inkiraa meesha ma oolin xadiidkanna wuxuu ku yimid sidii fasiixa ahaydee afsaxa ahayd buu ku yimid waidaa catasa faxamida allaha fashammithu fasammithu iyo fashammithu labaduba waa jiraan tasmiit iyo tashmiit labadubana waa soo arooreen xadiiskana riwaayaadkiisa ee labada lafdiba waa ku yimaadeen waxaa looga jeedaa markuu ruuxu hindhiso ilaahayna uu u mahad naqo ruuxa kale muslimkii inuu u duceeyo oo naxariis ugu duceeyo yarxamuka allaah uu yidhaahdo yarxamaka allaah ha odhan miimkaa kordhigin yacnii ficilku waa godan yahay litajarudihi can alnaasibi waljaasim yarxamuka allaah ee yarxamaka allaah sida dadka qaarkood carabkoodu bartay waa khalad in la isticmaalo maaha waa in miimka la godaa markaa naxariistaa waa in loogu duceeyaa naxariistaana waxaa loogu ducaynayaa waa marka hindhisadu dhowr goor aynay soo noqon markiiyo labadaa loogu ducaynayaa mar ama laba markuu hindhiso alxamdu lilaahina uu yidhaahdaa yarxamuka allaah lagu odhanaya siiqaduna waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga khabar bay ka tahay xagga macnahana inshaa iyo ducaa bay ka tahay haddii laakiin saddex goor ama wax ka badan hindhisadii ay soo noqnoqoto mararka dambe yarxamuka allaah lama odhanaayo culammada qaarkood waxay istixsaaneen in caafimaad loogu duceeyo oo lagu yidhaahdo shafaaka allaah bacdu ahlilcilmi ayaa sidaa istixsaanay marka saddex goor uu hindhiso ama ka badan uu hindhiso waxaana soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam nin agtiisa inuu ka hindhisay mararkii hore uugu duceeyey yarxamuka allaah markii dambe wuxuu ku yidhi marka hindhisadii soo noqnoqotay yacni maskuum inuu yuhu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam bimacnaa zukaam ama markaa hargab oo kale ayaa ku sugan macno noocaasuu tilmaamay shafaaka allaahna nebigu ma odhan sidaas aawoodeed istixsaanka ahlucilmiga qaarkood ay istixsaaneen markaa in shafaaka allaahu lagu yidhaahdo laftiisu daliil ma leh waa istixsaanun min cindi anfusihim haddaba shardi baa ku xidhanoo marka uu hindhiso waxaa loo sii shardiyey inuu ilaahay u mahadnaqay bal haddaanu mahadnaqa aanu markaa la imanin ka warran oo alxamdu lilaahi aanu odhan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa in la tadkiiriyaayoo la xasuusiyaayoo la yidhaahdo yacni xamid illaah ama ixmad illaah ilaahay u mahadnaq dabeedna markaa loo duceeya laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiskii saabitka ahaa ee ka sugnaaday wuxuu sheegayaa nin agtiisa inuu ku hindhisay ilaahayna u mahadnaqay dabeedna nebigu u duceeyo yarxamuka allaah uu ku yidhi mid kalena agtiisa uu ku hindhisay dabeedna ilaahay aanu u mahadnaqin dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam uma ducayn mana xasuusin markii la weydiiyo lagu yidhi maxaad kanna ugu ducaysay kanna ugu ducayn weyday wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kanna ilaahay buu u mahadnaqay kanna ilaahay uma mahadnaqin marka warka ku saabsan in la yidhaahdo marka ixmad illaah ilaahay mahadi in lagu yidhaahdo ruuxii ma fadiilo nebigu ka gaabiyey baa oo cidda sidaan odhanaysa ay u dheeraysay saas aawadeed maadaama nebigu sala allahu calayhi wasalam fadaa'il uu ka gaabiyo uu kari kara aynay jirin oo fadiilo kastaba uu isagu sabaaq u ahaayo u dheeraynayey shayga aanu samaynini maanicu diidayaa inuu sameeyaana aanu jirin waxaa laga qaataa shaygaasi in la sameeyaa inayn afdal ahayn saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxba la xasuusin maayo ee tegistu xamdiga ka tegey ka'annahu lagu tacsiiraayo si uu markaa ducada aanu u helin dadkuna ay dadaal isaga saaraan marka horeba yacni mahadnaqaa inay ku dadaalaan sidaasaan waxba loogu odhanaynay sida nebiguba uga aamusay baa looga aamusayaa hadduu ilaahay u mahadnaqi waayo waidaa marida facudhu markuu bukoodana soo booqo ciyaadatulmariid waa booqashada qofka buka la booqdaa ciyaado la yidhaahdaa siyaarana waxaa loo isticmaalaa markaanuu bukin baa siyaaro loo isticmaalaa wakadaa xabaalaha la booqanayana ziyaara waa lagu itlaaqa amaa mariidka waxaa lagu gaar yeelay iyadoy siyaaro iska tahay haddana lafdiga ciyaadaa loo isticmaalay markaa markuu bukoodo soo booqo ahlucilmiga qaarkood sida nawowi oo kale ijmaac waxay ku soo rareen qofka buka in la booqdaa inay tahay sunne inay tahay oo mustaxab tahay buu ijmaac ku soo raray nawowi ha yeeshee culammada qaarkood waxay tasriixiyeen lafdiga wujuub sida imaamu albukhaari oo kale wuxuu baabaystay baabu wujuubi ciyaadati almariid baabu wujuubi ciyaadati almariid oo lafdiga wujuub buu ka cabbiray waana dhacdaa imaamu nawowi masaa'il badan ou ijmaac ku sheegtay in wax ka soo noqdeen oo culammada qaarkood oo khilaafsan la arkay taas yadii waa jirta marka almuhim wujuubkaas uu sheegaayo bukhaari waxay culammada qaar ku xambaarayaan wujuub kifaa'i ah culammada qaarkoodna waxay leeyihiin maye ruuxii markaa ogaaday ee kari karaayay inuu booqdaa inay waajib ku tahay baa lagu xambaarayaa maadaama xadiisku sheegayo xaqulmuslimi cala almuslimi sittun kanna uu saa u caam yahay waidaa marida facudhu wixii daliil ka sarfiyo la helo waa ama nas ah ama ijmaac ah waa laga sarfinayaa laakiin wixii kale waxa u asala waajibnimada xataa tashmiitulcaatiska jamaahiirtu waxay ka cabbiraan waa sunne aan ku noqdee jamaahiirtu waa sunnay ka cabbiraan tashmiitulcaatiska laakiin sida culammada qaarkood ay saxiixiyeen oo saxiix inay yihiin ku xukumeen waa inay waajib tahay tashmiitulcaatis waxaanay ka deliishadeen oo uu ka mid yahay shaykhulalbaani culammada deliishatay xadiiskii sheegayay kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu an yushammitahu qofka muslimkii markuu hindhiso ou dabeedna ilaahay u mahadnaqo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu xaq saaran calaa baa laga cabbiray xaqan calaa wujuub buu xadiisku daahir ku yahay muslim kasta oo maqla korkiisa xaq saaranoo waajib ku ah waxa ahaaday an yushammitahu inuu tashmiitiyo raxmadda ugu duceeyo yarxamuka allaah uu yidhaahdo xadiiskaana sheekh albaani kelimu tayibka takhriijkiisa iyo tacliiqiisa ayuu ayuu ka deliishan jiray mas'alada noocaas ah wakadaa saxiixu lkelimi tayibkana waan filayaa inay ku taalo axaadiista qaarkood oo sii ayidaya ciyaadatulmariidku inuu waajib yahayna waa jiraan oo sida xadiiskii tilmaamayey kayfa acuuduka wa anta rabbulcaalamiin qaala alam taclam anna cabdii fulaanan marida falam tacudhu ila aakhiri alxadiis wa idaa maata fatbachu haddaba mariidka la booqanayaa ma mariidkii wax kala garanayay miyaa oo cidda booqatay ogaa oo ma soo gelayo kii miyir daboollaa ama suuxsanaa mise mariid oo dhan baa la soo booqanaya oo fadiiladu ku sugan tahay oo kuma gaar aha kii saaxiga ahaa ee cidda soo booqatay oga ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen inaanu ku gaar ahayn fadiiladaasi kii ogaa cidda soo booqatay keliya inayna ku gaar ahayn ee kii miyir daboollaa laftiisa in la soo booqdaa inay mashruuc tahaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen oo wa idaa marida facudhu waa caam xadiisku waa midda labaadee jaabir ibnu cabdillaah markuu xanuunsaday isagoo miyir daboolan isagoo miyirkiisu daboolan yahay jaabir ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam soo booqday dabeedna waa kii nebigu weysaystay weysadiisii waa kii ku shubay markuu weysadiisii nebigu ku shubay biyuhu ku weysaystay ayuu miiraabay wa idaa maata fatbachu markuu dhinto raac oo janaasadiisa raac oo ka qayb gal qofka muslimkee dhintay janaasadiisa in la raacaa oo la tashiiciyaa fadiilo weyn baa ku sugan diyaarinta la diyaarinayo ee la maydhaayo ee lagu tukanayo ee la xabaalayo xabaasha loo qodaayo ee la kanfaayo ee la aasayo umuuraha noocaasi waa fardu kifaaya tashiica janaasadiisa la raacayo yacni iyaduna waa sunno mu'akkada a wey waa sunno la adkeeyey weeyaan fardi cayniyo mid walba saaran yacni ma aha siday ahlucilmigu markaa tilmaameen fatbachu marka la yidhina waxaa loo jeedaa raggu inay raacaan amaa dumarku inay raacaan iyagu ma soo gelayaan janaasadii oo waa tii ummu catiya ay tidhi xadiiska saxiixa nuhiinaa can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna waxaana laga reebay janaa'ista inaannu raacno janaasooyinka ha yeeshee nalaguma adkayn nahyiga sidaa nalagaga reebaayo cidda ka reebtayna waa nebiga sala allahu alayh wasalam oo xadiiskaasi xukmu rafci buu leeyey rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan xuquuqda sheegaaye xaqulmuslimi cala almuslimi sittun marka la yidhina xasrigan muraad ma ahe tawkiid baa looga jeedaa la adkaynaayo waa litawkiide xuquuqda in intaa lagu xasrinayo muraadku ma aha ee waa litawkiid alxadiisu halaauun xadiiska soddonaad istimraaru hawaabi alcamali asaalix camalka wanaagsani ajarkiisu inuu daa'imayuu xadiisku ku saabsan yahay can abi muusa alashcariyi bukhaari wuxuu ka soo wariyey abuu muusa alashcari magiciisa cabdullaahi bnu qays baa la odhan jiray radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqde qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay idaa marida alcabdu markuu bukoodo addoonku aw saafara ama socdaalo oo safro kutiba lahu waxaa loo qorayaa midlu maa kii wax la mida kaana uu ahaan jiray yacmalu mid sameeya saxiixan muqiiman xaaluu saxiix yahay uu sameeyo oo caafimaad qabo muqiiman mid neg xaaluu yahay uu sameeyo kitaabka sheekhu jawaamica nusqadan hayo oo kale wuxuu hormariyey saxiixan muqiimanna waa dembaysii ha yeeshee xadiidku bukhaariga wuxuu ugu sugan yahay muqiiman in la hormariyo midlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan oo muqiiman in la hormariyo buu asalka xadiiska soo wariyey oo bukhaariga ugu sugan yahay rawaahuulbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadiila ayuu sheegayaa iyo arrin bushaara'a buu sheegaya qofkii muslimka ahaayee khayrka ku dadaalayey oo khayrkii uu ku dadaalayey ee uu samayn jiray ee uu caadaystay maanic iska hortaagaa uu ku soo darriyey maanicaasoo xanuun ah ama safar ah waxaa loo qorayaa sawaabkiibaa u sii soconayo oo khayrkii uu ka caado yeeshee maanicu u diiday baa loo qorayaa isagoo dhammaystiran oo markuu bukoodo waxaa u sii soconaya ajarkiibaa u soconaya wuxuu caadada ka dhigtay ee khayrka ahaa hadday caadadiisu ahayd salaadda jamaacadu inaynay seegin oo salaad kastaba jamaacada la tukado hadday caadadiisu sidaa ahayd oo uu dabad xanuunsado ama safro muddadaa uu xanuunsanaayo ee xanuunku ka manciyey oo u diiday jamaacadii inuu ka qayb galo amaba safarku u diiday ajarkii jamaacada waa loo qoraya ajarkii jamaacada waa loo qoraya wuxuu caado ka dhigtay oo kale soom fara badanoo sunnaa inuu soomo ayuu caado ka dhigtay siduu sidii caado uga dhigtuu markii dambe awoodi kari waayey xanuun baa u diiday ajarkii waa u sii soconaya waayo niyadiisu waxay ahayd inuu camalkaa sidaa u daa'imo ayaa niyadiisu ahayd caadadiisuna sidaasay ahayd maanic baa u diidoo iska hortaagay marka siduu niyaysnaayee caadadiisuna ahayd baa loo qorayaa oo ajarkaasi ugu sugnaanaya xadiis kale waxaa ku soo arooray oo caaisho laga wariyey oo imaamu nasaa'i sunankiisa ku soo warinaayo maa min imri'in takuunu lahu salaatun min alleyli yaglibuhu calayhi nawmun aw wajacun ila kutiba lahu ajru salaatihi wa kaana nawmuhu calayhi sadaqa yacnii shakhsi ma jiro shakhsigaasoo ay u sugnayd salaaduu habeenkii tukado oo sunno ahi shakhsigaasay ka qaalib noqotay hurdo hurduu ka tukan kari waaye dabaad markaa waa gama hurdadii baa ka qaalib noqotay ama niyadiisu waxay ahayd inuu kaco hurdadii baa la tagtay ama lulaa loo keeno luladii buu ka tukan kari waaye ama xanuun haleelo oo xanuunkaasi ka qaalib noqdo ajarkii salaaddiisi in loo qora mooyaane ruux kasta oo caadadiisu ay ahayd habeenkii inuu tukado oo hurda ay ka qaalib noqoto ama xanuun ka qaalib noqdo ajarkiisii baa loo qoraa ajarkii salaaddiisaas hurdadiisuna sadaqay u noqotaa marka xadiidkaa laftiisu wuxuu tilmaamayaa xanuunka iyo safarkoo keliya inaanu ku gaar ahayne marka hurda ka qaalib noqotana inuu soo gelaayo fadliganna wuxuu ku saabsan yahay ashyaada sunnayaasha abuu ku saabsan yahay siduu sheegay ibnu badaalba uu sheegay oo shuraaxda bukhaariga ka midi culammada qaarkood oo yidhi markaa nawaafisha kuma gaar ahee farallada laftoodu waa soo geli karaan wax ka midi yidhi waa jiraan sida ibnulmunayir oo kale oo waxau yidhi ruuxu markuu salaadda tukanaayo salaaddii faralka ahayd inuu istaagaa waajib ku ahayd hadduu haddaba istaaggii awoodi kari waayo ajarkii istaaggaa loo qoraya xaafid ibnu xajar labada qowlba markuu soo naqliyey wuxuu odhanayaa hadalkoodu isku maxal keliya kuma saabsana oo ibnu bataal wuxuu ka hadlayaa waxa ruuxa markaa ku waajiba kama ridayso xanuunku kama ridaye waajibaadka waa in lala yimaadaa ibnulmunayirna wuxuu ka hadlayaa shay waajib ahaan jiray laakiin xaaladdan aan ku waajib ahayn oo ruuxii ka dhacay marka hadalkoodu lam yatawaarad yacni markaa waxa waye calaa maxallin waaxid maxal keliya kuma soo wada aroorine laba mawdic buu ku kala saabsan yahay wuxuu markaa u badinayaa sida ibnu bataal hadalku inuu sax ku yahay ila markanuu awoodi kari waayey ruuxu inuu istaago salaaddii faralka ahayd dabeedna cudurdaar ay u noqotay inuu fadhiga ku tukado ama jiifka ku tukado oo uu fadhigii xataa awoodi kari waayo dee waajibnimadaasi waa ka dhacday waajibnimadaasi waa ka dhacday ibnu munayirna wuxuu ka eegay uun shaygaasi inuu waajib ahaan jiray almuhim xadiiskani fadiilada uu sheegayaa waa min raxmat illaahi cala alcibaad naxariista ilaahay addoommadiisa u naxariisanayo ayay ka mid tahay in ajarkii la yidhaahdo waa u istimraarayaa oo waa u sugnaanayaa uu niyeysnaa caadadana ka dhigtay in la yidhaahdo waa loo qorayaa marka maanic ka manciyo u diido ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxan fadiiladan iyo ajarkani u istimraarayaa waa ruuxii waxyaalo badan oo khayraada caadaystay markuu caafimaadka qabay dabeedna maanicani u diiday laakiin ruuxii aan khayraad markaa badan ku dadaalayn markuu caafimaadka qabay bal haatan markuu soo dhacay ee xanuunsaday dee markaa ha dadaalo wuxuu dadaali karo ila markii hore u isdayacay waxayse ka dhigan tahay xanuunku imtixaanka shafawigaoo kaluu ka dhigan yahaa sheikhaasi yidhi sheikhaan hadalkiisa soo naqlinaya waa cabdulkariim khideere wuxuu yidhi imtixaan taxriiri iyo imtixaan shafawi oo kale ay ka dhigan yihiin oo ruuxu markuu caafimaad qabo waxa uu samaynayaa imtixaankii taxriiriga ahaa oo kale uu ka dhigan yihi markuu xanuunsanayo waxa uu samaynaya waa imtixaan shafawi oo kale imtixaan taxriiri maxaa loo jeedaa waa imtixaanka ardayga la siiyo ee la yidhaahdo ka shaqee ee la qoraayo taxriirku waa qoraalkii wakhti waasicuu haystaa waa ka fakerayaa su'aashii kedisa ma aha waxaa laga yaabaa jawaabta inuu heli karo laakiin haddii la yidhahdo imtixaan kale oo shafawiyo afka lagaa weydiinayaa lagaa qaadayaa oo su'aal iyo jawaab ah ka jawaab waxaa oo haddana ka jawaab waxaa fursaddii aad bay cidhiidhi u tahay fursaddii aad bay cidhiidhi u tahay marka ruuxu hadduu daciif ku noqdo imtixaanka shafawiga ah waxaa loo ixaaleeyaa ka taxriiriga ah bal meeshuu fadhiisto oo miisaanka badan ka taxriirigaa la saaraa marka dee haddii waxa weeye ruuxii markuu caafimaadka qabayba aanu dadaali jirin ma isagoo xanuunsanayay soo ridatuu dadaalayaa alxadiisu alxaadi waalhalaathuun altacjiilu biljanaaza wuxuu ku saabsan yahay janaasada in la dedejiyo can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra ilaahay raalliha ka noqda abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay asricuu biljanaasati jinaaza iyo janaaza labadaba waa laga cabbiraa asricuu biljinaasati la degdega janaasada la degdega oo maydka markaad doonaysaan inaad soo aastaan yacnii la degdegoo dedejiya markaa maydka oo degdeg u aasa fa in taku saalixatan fa khayrun tuqaddimuunaha ilayh hadday markaa ahayd yacnii saaxibuuljanaaza hadduu ahaa ama naftaasi hadday ahayd fa in taku hadday ahayd ay hiya an nafsu naftu ay ahayd saalixatan mid wanaagsan fa khayrun tuqaddimuunaha ilayh khayr baa u hormarinaysaan oo u dedejinaysaan wa in taku siwaa daalika haddii sidaas si aan ahayn ay ahaan jirtay naftaasina fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar baa yacnii qoortiinna iyo degtiinna aa ka dhigaysaan oo ka dejinaysaan muttafaqun calayh waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa ruuxa maydkaa in la dedejiyo aaskiisa oo si degdega loo aaso oo aan la dibridin culammadu waxay ka reebeen oo ka istisnoodeen ruuxa ku dhintay mowtulfaj'o geeri kedisa ah ruuxii ku dhintay isaga in aaskiisa la dedejiyo ma aha waayo waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa inuu ruuxani kooma degdega galay baa suuragal ah marka waa in la hubsadaa oo la baxnaaniyaa inuu nafbaxay iyo inaanu nafbixintaa waa in la hubiya kollay waayadii hore asaaliibta xadiiskee lagu ogaado dadka hadda lagu ogaado inuu markaa dhintay iyo inaanu dhimanin may jiri jirin ee hadda waxaa la heli karaa asaaliib qofka hadda lagu ogaanayo inuu dhintay iyo inaanu dhiman lagu kala xaqiijin karo caafimaad ahaan ayaa dhakhaatiirta ama tibbiga lagu gaadhay ama dhakhaatiirtu ay taqaanaan laakiin culammadu waagii hore wax saasay odhan jireen mawtulfaj'a hadday tahay waa in la baxnaaniyaa waayo waxa dhacday dadka qaarkood in laysidhi waa dhinteen oo la diyaariyey oo yacni markaa la maydhay oo la kanfay oo markii layslahaa aasa la arkay isagoo dhaqdhaqaaqaya ama qaarkood markii la maydhaayey yacni laga dareemay oo la yidhi waxa weeye war waa digleeya waxbaa markaa dareen baa laga yacni markaa laga dareemaya amaba ay dhacday qaar in la aasay iyagaan weli naf bixin ilaa la sheego qasaska qaarkood la soo naqliyo nin la aasay oo la xabaalay in markii dambe yacni ee dadkii ka dareereen yacni markaa uu miiraabay waa qiso la soo naqliyey wallahu aclamu bisixatiha waddanka sacuudigaay ka dhacdaa la yidhi markaasaa markii dambe wuxuu maqlay waa sida qisadu sheegayso wallahu aclamu bisixatiha yacni niman korkiisa maraya oo adhi wato oo sheekaynaya dabeedna uu yeedhay dabeedna markaa waxaa weeye ay yacni markaa ay u maleeyeen xabaashan hadda la aasay inay tahay marba ku soo dhowaadeen markay ka fogaadaan codkii waa ka durkaya markay u soo dhowaadaan codku waa u baxaya waa qisadu siday sheegayso markii dambe ninkii waa la soo fagayoo dabad wuu noolaaday baa layidhi almuhim ama ha asaxdo qisadaasi ama yaynay asixin ahlucilmigu waxay yidhahaa mowtku hadduu mowtulfaj'a yahay waa inaan ruuxa la dedejin bay yidhahdeen laakiin haddii kale waa in la dedejiya asricuu biljanaaza hadduu naftaasi ay tahay naf wanaagsan khayr baa u hormarinaysaa naciimulqabri baa xadiiska laga qaadanaya oo in qofkan qabriga loogu nicmaynaayo qofkii wanaagsanaa oo nicmo qabriga loogu nicmeeyaa dadka qaarkood inay jirto baa xadiisku ku tusinaya fa khayrun tuqadimuunaha ilayh haddii aynay wanaagsanayn ay xun tahayna shar baa qoortiinna ka dhigaysaan bimacnaa degtiinna ka dhigaysaan yacnii qoorta ma saara ruuxu ee degtuu saaran yahay marka meeshii ka agdhowaydoo qoorta ahayd ayaa markaa laga cabbiray amaba riqaabka laga tilmaamayo jidhkoo dhan jidhkiinna yacni min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkulli jidhkiinna inuu markaa saarnaado shar inuu saarnaadaa ka dhigaysaan yacni markaa saas yadaa la yidhahdo waxay culammada qaarkood yidhaahdeen wain taku siwaa daalika fa sharun tadacuunahu can riqaabikum waxaa laga qaadanayaa saaxiibbada xunxun inaan loo dhowaanin axyaa'an wa amwaatan hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba ila ruuxii xumaa ee aan wanaagsanayn waa kaa xadiisku sheegaya fa sharun tadacuunahu can riqaabikum shar baa qoortiinna ama degtiinna ka dhigaysaan marka walow haba dhintee dee haddaanu wanaagsanayn yacni markaa inaanay idiin fiicnayn markaa ruuxaa shariirkaa inaad sidataan ee degdeg inaa isu dhaafisaan ay ay ka fiican tahay baa xadiisku ku tusinaya markaa taasi waxay faa'iidaynaysaa saaxibu suugu xumaanshuhuu xun yahay ayay markaa ku tusinaysaa ruuxa xuminaa ducada mu'miniintu ay ku ducaynayaan assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin waa laga xirmaaniyey oo waa laga qadiyey oo ducadaa nasiib kuma leh addoommadii saalixiintaa mar haddaanu ku jirin isagaa isu sababay inuu ducadaa ka qado alxadiisu athaanii wahalaathuun xadiiska labiyo soddonaad nisaabu azakaati zakada nisaabkeeda ayuu ku saabsan yahay can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laysa fiima duuna khamsati awsuqin min altamri sadaqa laysa fiimaa duuna khamsati awsuqin shan awr waxay qaadaan wixii ka yar kuma sugna min atamri oo timira sadaqatun zaka kuma waajibto yacnii timirta shan awrar ka yar ama shan awr culayskay qaadaan oo timir ah wixii ka yaroo ka waabsan zaka kama waajibto walaysa fiimaa duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa kumana sugna shan uuqiyadood wixii ka yar oo min alwariqi fidda ah sadaqatun zaka kuma sugnaoo kama waajibto walaysa fiimaa duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa kuma sugna dhowr geela oo shan ah wixii ka yar kuma sugna zaka kama waajibto oo sake waajibi kuma sugna dawd waa dhowr bay la macno tahay ereyga dawd dhowr bay la macno tahay marka walaysa fiimaa duuna khamsi dawdin min alibili yacnii dhowr geela oo shan ka yar kuma sugna zako ama sadaqa waajiba kuma sugna oo zaka kama waajibto muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyay oo xadiiska bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa timirta iyo fidada iyo geela mid walba nisaabkeedu intuu yahay ay ku saka goynayaan saddex jumlaanuu ka kooban yahay jumlada koowaad waxa weeye shan awrar oo timira wixii ka yar timirna ah zaka kama waajibto timirtay zaka ka waajibto waxa ugu yar shan awr timirtay qaadaan culayska timiray qaadaan intaasaa ugu yar inay zaka waajibi ka waajibto oo timira laakiin wixii ka yari waa ruqso wixii ka yar ruuxa waajib kama saara hadduu wax ka baxsadaa waa sunne haddaanu laakiin waxba ka baxsan aasim ku noqon maayo kuma dembaabaya asaalata wasqiga culammadu waxay yidhaahdeen waa situuna saacan waa lixdan saac ayaa awrku qaadaa saacana taqdiirkiisa culammadu waa isku khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen saacu waa saddex kiilo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen saacu waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam in sha allaahuna laba kiilo iyo afar boqoloo garaam yacni saac waa noqonaysaa zakadii sakaatulfitrigana waa lagu bixin karaa marka lixdan saac oo timir ah oo saacii kastaba lagu dhufanayo laba kiilo iyo afar boqoloo garaam intaasaa waxay noqonaysaa timirtu qadarkay ku saka gooynayso xubuubka kale iyo raashimada kalena waa la mid iyagana khamsatu awsuq baa u nisaab ah wixii ka badanna waxay noqonaysaa bixisaabihi haddaba zaka markay ka waajibto qadarka la bixinayaa maxay noqonaysaa qadarka la bixinayaa maxay noqonaysaa oo laga bixinayaa xawl se ma loo shardiyaa wixii ku saabsan suruucda ku saabsan ama raashimada iyo timirta iyo ashyaada la midkaa waxa sakada laga bixiyaa marka la gooyo wa aatuu xaqahu yowma xasaadih sakadiisa bixiya maalintaa goysaan sakadeeda bixiya maalintaasaa laga bixinaya marka xawl looma shardiyo xawl looma shardiyo wixii xoolo ah oo ancaamta ah adhig iyo geel iyo lo'da xawalaanulxawl baa loo shardiyaa wixii dahab ah ama fida ama lacaga ah xawalaanulxawl baa loo shardiyaa curuudu tijaaraha laftooda xawalaanul xawl baa loo shartiyaa waa saas weyi laakiin wixii suruuc ah raashimadaa la beerto xawalaanulxawl looma shartiyo maalinta la gooyaa sekada laga bixiya wa aatuu xaqahu yowma xasaadih qadarka laga bixinayaa waa maxay qadarka laga bixinayaa waxa weeyaan wixii markaa juhdi iyo gacan lagu waraabiyo oo dadku gacanta ay ku waraabiyaan ee midho ahee soo go'a ama raashimo ah hadday khamsata awsuq gaadhaan waxa laga bixinayaa waxay noqonaysaa nisfulcushri bay noqonaysaa nisfulcushrigu waxa weeye waa labaatan meelood ow meel ahaan nisfulcushri macnihiisu waxa weeyaan toban meeloodow meel ahaan baa meel lasii kala badhayaa marka maadaama labana aad u qaybinayso tobanna aad u qaybinayso laba qaybunood si ayna kugula kulmin waan laba goor aanad u qaybin labadiyo tobanka isku dhufo labaatan bay isku noqota hal mar qaybi labaatan meeloodow meel ahaan markaa bixi waa wixii gacan lagu waraabiyo ama juhdi dadku ay ku waraabiyaan ceelasha biyaha uga soo dhuraan wixii biyaha cirka lala sugo iyo daadadka ama xididkiisa isagu biyaha ku raadsado ku doonta hadduu khamsata awsuq gaadho ama ka bato midhaha ka soo go'ay waxa waajiba in laga bixiyo cushri toban meeloodow meel ahaan in la bixiyaa waajiba wakhtigaa inaga dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk